إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maleeshiyaad hubaysan ayaa dad shacaba ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya abwaan caan ah oo soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu biirayaan dadka xigmadyahanka ah iyo dhallinyarada siyaasi muddo u xiraaay dowladda federaalka ayaa markii la sii daayey shaaciyey in si xun loo jirdilay xilligii lasoo qabanayay madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa mar kale cisbitaalka ku booqday qaar ka mid a saraakiishii imaaraadka ahaa ee lagu dhaawacay howlgal xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka fulisay magaalada muqdisho odayaal dhaqameed ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada salka ku haya aanooyinka qabiil ee ka socda deegaana ka tirsan gobolada dalka qaar munaasabad dib loogu furayay goobaha waxbarasho ee ugaarka ah haweenka ayaa ka dhacday magaalada buqa qable ee walayada islaamiga ah hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada burundi ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe gaadiidleyda gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay shaqa joojin kadib markii ay soo kordheen isbaarooyinka ku dhowaad afartan ruux ayaa ku dhimatay dooni kula degtay xeebaha dalka jabuuti إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran maleeshiyaad hubaysan ayaa dad shacaba ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya duulaadka degmada balanbale ee waqooyi gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in maleeshiyaad u abaabuleen hab qabiil ay weerar jidgal ah ay ku qaadeen gaari ay dad shacab ay saarnaayeen oo marayay meel u dhow degmada balanbale ee waqooyi gobolka galgaduud kooxahan hubaysan oo jidka u galay gaarigan ku socdaalayay duulaadka degmada balanbale ayaa ku dilay hal qof waxaana la sheegayaa in aano qabiil uu salka ku hayo dilka saakay degmada balanbale iyo meelaha u dhow waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay falka dilka ah kadib markii ay isku baruursadeen reerahaas waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya kusoo badanaya dilalka la xiriira aanooyin qabiil kuwaas oo ay horboodayaan madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamulka galmudug abwaan caana oo soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu biirayaan dadka xigmadyahanka ah iyo dhallinyarada faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
yuusuf shaacir oo ka mid ah habwaanada soomaalida ee maanta nool kuwooda ugu waaweyn uguna aqoonta badan dhanka suugaanta iyo dhaqanka ayaa ka hadlay arrimo badan oo quseeya dagaalka diiniga ah ee ka ogan soomaaliya kaas oo ay calanka u sido xarakada shabaabulmujaahidiin isagoo u waramayay mid ka mid ah warbaahinada taageera muuse bixi ayaa marka hore la weydiiyey su-aal u muuqatay mid la doonayay in afka lagu geliyo ereyga argagixisada balse wuxuu ku jawaabay sidatan anigu argagixisada ereyga ah si kaleaan u aqaan anigu maraykanka iyo israa'iil baan argagixisada u aqaan iyo yurub afartan soomaalida ee halkan iska jooga ee madmadow waxaa qaasa ciyaar carruur lagu biraynaya ee qoysas dhan la waayey ee haddana quwadihii ugu waaweynaa dunida yurub iyo maraykan leeyihiin cid u tegi karto raashin u geyn kartaa ma jirto anigu argaxiso kuwaa ka weyn horta garan maayo waa ereygaa marka la macnaynayo baraha bulshada waxaa bilihii iyo maalmihii u dambeeyey ka jira hadalhayn badan oo sheegaysa in xarakada shabaabul mujaahidiin aada loogu biirayo dadka ku biirayana ay u badan yihiin kuwa waxgalka ah ee diinta bartay iyo abwaanada yuusuf shaacir ayaa la weydiiyey waxa uu ka ogyahay abwaano la hadalhayo inay ku biireen xarakada shabaabulmujaahidiin abwaanada iyo haddaba ma arrin cusubba arrintani mise waa arrin soo jireena abwaanadu inay dagaal ka qayb galaan arrin cusub maaha daraawiish ina wadaadkii sayidkii dee sugaan buu ku hogaaminaya iyo gabayo ka kaalay hadraawi iyo gaariye waxaa kaloo ka sii horreeya s s d f isna sii joogay gabyaa caan ahay oo la odhan jiray khaliif sheekh maxamuud had iyo jeer halganada ama dagaaladu waa hub sugaantu ay adeegsadaan waana wax hore u soo jireeye maaha wax maanta cusub maaha aan taa isla fahamno waa nin iyo dookhii iyo garaadkii iyo aragtidiisa ayay halkaa ku tageen abwaankuna bulshadunbuu ka mid yahayoo dee shabaab ummadoo dhan bay yaa ku jirta dee dhakhaatiir baa ku jirta culimaa ku jirta waxaa ku jira dad beeraleya waxaa ku jirta dad ganacsata ah abwaanaduna bulshadan unbay ka mid yihiina sumad gaara horta ma laha shabaab dee maaha bahale eh waa inamadii dadkani dhaleen dee xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa ka talisa dhul ballaaran kaasoo ay ku dhaqdo shareecada islaamka halka dhulalka kale lagu dhaqo dasaatiir dimuquraadiyad iyo dad rabitaankooda abwaan shaacir ayaana xusay inuu aaminsan yahay mabda ahaan in ummadda shareecada lagu maamulo
mid waan aaminsanahay waay in islaamka lagu xukumo dadka islaamka ah waan aaminsanay taa taa waan aaminsanahay waay in kitaabka iyo sunnaha ummaddan lagu xukumo oo aan xukun kale lagu xukumin waan aaminsanahay sidoo kale abwaanka ayaa ka hadlay wuxuu ka aaminsan yahay jihaadka shabaab ayaa dadku aada u hadalaya shabaab iyadaa ugu horreysay koox islaamiya oo dagaalanta waana laga horreyey waana laga dambeeyey koox dagaalka dee horta jihaadka islaamkaa uu ku jiraa dii diintuu ku jiraa waay shabaabna ma laha jihaadka suufiyiintuna ma laha kitaabka iyo sunnaha ayuu ku jiraa gaalo iyo ciddii raacsani horta ha ogaadeen ilaa saacadda qiyaamaha inuu jihaadku jirayo haddii shabaab caawa ay wada madhaan ama hubkaba ay dhigaan jihaadkani waa taagan yidee dee kitaabkaa dhigaya qof kasta oo islaama xilligiisuu waajib ku yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu dhaliilaa inay la dagaalamayso shisheeyaha iyo maamulada ay ku ologan yihiin laakiin abwaanku wuxuu sheegay arrintan waxa inoogu horreeyey innaga inta anigu aan garan karayo dagaalka islaamiga ah axmed gurey ama kooxii ka sii horreeyey ee la odhan jiray ifaad iyo dowladihii hadiye iyo dowlado kalea jiro ka horreeyey laakiin waxa ugu magac dheeraa oo ugu wakhti dheeraa axmed gurey xilligiis horta intaan garanayo taarikh ahaan halkaasa inoogu horreysay waay geeska afrika badhe intii dambe waxaa ku soo xigay culimmadii iska abaabushay meesha lahda baar dheere kun iyo siddeed boqol iyo dhowr iyo tobankii sheekh maxamed nin lahda halkaa xer ku haystay ninkaasaa isaguna dagaalo badan oromada iyo la galay barahawe iyo sala- sandaladii galadiga iyabuu la galay markii dambena sheekh ibraahim nin lahda oo ayaa uga dambeeyey oo adigu culimadaasi xertaasi dagaalo badan oo islaami ah ayay gaaleeyaan waay waxaa ku xigay daraawiishtii ingiriiska iyo etoobiya iyo ayay la dagaalamaysay waay ingiriisku hagu sii bateen sidoo kale wuxuu sheegay intii uu isaga ifka joogay inay dagaalameen jamaacaad kale oo jihaadi ah anigu intii haddaba aan joogay afar xarako yaa dagaalamay kooxdii ugu horreysay itixaad bay ahayd dagaalkii lagu jabiyey maraykanka sababta ugu weyn waxaa ahaa islaamiyiinta oo nin la yihahdo sahal axmed sahal waay ayuu markii dambe etoobiya ku dhintay baa u ahaa in abaanduule kooxdaasaa horta ugu horreysay dagaalkan xarakaadka islaamiga ah xarakaadka islaamiga intan dambe waay laba waxaa ku xigtay kooxdaa markii kooxdaasi meesha ka baxday qoladii maxaakiimta sow laba maaha qolyahaasi shabaabkanaa saddexa mar haddii dagaalka uu sidaa xaalkiisu ahaa ayna dalka ka soo dagaalameen intaasoo ururo iyo jamaaco ah maxay si gaar ah dadka qaar u hadal hayaan xarakada shabaabulmujaahidiin waa qodob kale uu ka waramay abwaanku marka shabaabka maxaa loo soo qaadanayaa way ugu wakhti dheeraayeen dagaalada waana igu saamayn bateen oo iminka maxaakiimta oo kale wakhtigooda ugu yaraa itixaadka oo kale wakhtigoodu de inta uu ka yaraa daraawiishta iyo qoladan labadaba wakhtigoodu uu dheeriyey waxaa waayahan aad isku soo taraysa hadal lahaynta ku aadan in dadku aad ugu biirayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab abwaan nageeya cali khaliif wuxuu ka mid yahay dadka ku soo biiraya xarakada mujaahidiinta al-shabaab sanadkan waraysi aan la yeelanay ayuuna ku caddeeyey waxa ku kalifay go'aankan uu qaatay markaan warka walaal kuu soo ururay galay waxaa jiray la odhan jiray dibad wareegkii oo ay ku jireen gobonimo daraaddeed markii digasha ii gaadhay waxaan daydeayay markaan dowladnimo waayay ya gobonimo daraaddeed markii digasha ii gaadhay waxaan daydeayay markaan dowladnimo waayay dugaashiga cadaawaha markii darajo loo qaatay dhegihii daboolaa markaan daawo kala quustay soomaalida damiiriye markii fahanba loo diiday dildilaaca sii fiday markaan gooha damin waayay markii uu dadaalkan wadiyo samihii duugoobay dacwadii iyo islaamnimo markay hoosu dayi weyday doodii iyo warkaygii markaan gabayadii daayey dariir iyo culmo weye markay hadal ka soo daashay anigiyo duruufaha markii dani walaalaysay waxaan duurka awgeed u galay waa daliil adag halkaa markaa waxaa ku jira qofkii ehlul caqli wuu fahmi karaa wixii anigu aan xamar ka rabay inaan ka dhiso mar kale waxaa ii muuqata inaan ka dhismi karin saasaan shabaab su-aashaada jawaabteeda inaaso iskuday aan sameynay oo dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah si aan wax uga ogaano arrintan iyo tafaasiisheeda weli inooma suuragelin laakiin sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa khudbadii uu kusoo xirayey mucaaskarka shariif cabdinuur ku caddeeyey inay aada u buuxsameen xeryahooda tababarka ciidamada kadib markii ay dad badan oo jihaaddoon ah soo gaareen dhulka xarakada ka taliso ee wilaayaadka islaamiga ah siyaasi in muddo ah u xoraya dowladda federaalka ah ayaa markii lasii daayey shaaciyey in si xun loo jirdilay xilligii lasoo qabanayay muxsin xasan ayaa ka waramaya
sufyaan taakeeye oo sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda dhammaadkiisii laga qabtay magaalada nairobi kadib markii dowladda federaalka ay ku dalbatay sirdoonka kenya oo ay dhaqaalo badan siisay ayaa dhowaan xabsi ku yaala muqdisho laga sii daayey kadib dhibaato badan oo uu soo maray isagoo la hadlayay warfidiyaanka muqdisho qaarkood ayaa waxa uu sheegay in sirdoonka kenya ay si xun u jirdileen markii ay soo qabteen nimankii waa ay garaaceen ilaa aan ka suuxo dhulkan ku dhacay markii ana waxaa igu dambeysay sii dhacaaya feer iyo haraati iyo ay igu wadaan buudkii leela dhacaayo Een, waxaa igu xigtay anigoo baabuurkii labo dushooda saas ugu jiifa oo biyo ay igu daadinayaan oo aan soo naaxay oo baabuurka u socdo meelaan ka nimid iyo waqtigu socday intuu socdo ma qiyaasi karo marla markaan xoogaa indhaha kala qaaday waxay bilaabeen haddana qaylo iyo garaacitaankii inay igu sii wadaan ayagoo markaas dhaha sheeg passwordka telefoonka ah, iphone-ka promax 14 marka iyadaa marka waxa weeyaan dhaawacyo xuna ay gaaray dhiigga madaxa ka socdaa ilaa wuxuu gaaray lugaha ilaa kabihii yaa qoyey kabtii yaa waxaa isku dhiga cagta wuxuu sheegay sirdoonka kenya ee la dagaalanka argagixisada oo micnaheedu yahay la dagaalanka islaamka in ay mar si qarsoodi ah usoo weerareen islamarkaana qaateen iyadoo aysan cidna ka warqabin xilligaasna uu galay halis dhanka noloshiisa ah kor ii qaadeen garbahay qabteen tartiibaan lugtaanaan ku dhuutinayaa Eh, waxaa la isaaray hoosa la ii dejiyey hal jaranjaro Ah, hoos la igu dejiyey meesha baawur yaala la isaaray baabuurkii markuu banaanka u baxay aniga waxaa niyadda markaas gashay xagga libaaxa la isu tuura Eh, waxaan isiri marka nihow waqtigaagaa yimi waqtigii libaax lagu tuuri lahaa macnaha xagga macnaha dadkay ku qabtaan oo diinta islaamka iyo waxaas eh, shaqadoodu macnaha diinta islaamka u ololeeya waxay sameeyaan mararka qaarkood hadday qabtaan oo xadaan ilan waa leexdaani Se- macnaha markaas qof i ogma laha dadka saas oo kalea marka markay xadaan libaaxa loo tuura libaaxa cuna micnaheeda wax waaye waa dad la inkiri karo qofkan meeluu cid haysata iyo meeluu aada lama yaqaano sufyaan oo loo soo wareejiyey xabsiyo soomaaliya ku yaalo oo uu kan muqdisho ka mid yahay ayaa dhibaato badan la kulmay mar waliba waxaa hortaallay shuruud ay wadatay dowladda federaalka si loo sii daayo sida uu isagu sheegayo Een, waxaa la igu imaanayey oo sababta intaas leeyahay waxay ahayd in mar kasta marka la ii yimaado ciqaabtu aan xoogaa dareemaba inta la ii yimaado la yidhaahdo waraysi ka- waraysiaan kaa qaadaynaa video waad duubaysaa waxaad leedahay dowladdu waa muslimiin dimuqraadiyadu waa fiican tahay dowladdu waa muslimiin shabaabna waa khawaarij haddaan kusii daynayna ما ادري جرت no هي I refused. Adugu finally waxay noqotay in xabsi la igeeyo, maxkamad la isaaro. Een, Maxkamadda markii hore nimanka saan hadda ka warhayo waxaa u qorshaysanaa inay sii daayaan. Waxaa laga codsaday laba sano inaan aamuso. Waxaa la yidhi labada sano dowladdan ka dhiman ha hadlin oo kusii daynanaa ma aamusayo ma aamusayo aniga bannaanka haddaan tago waxaad igu haysataan waxa waaye ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka la isku xukumo ciddii diidaana waa gaalo qaacidadaas waa iga dhaadhacsan tahay mana ka aamusayo maxkamadda dowladda federaalka ayaa sheegtay dhowaan in la sii daayey sufyaan balse muddo laba sano ah isha lagu haynaayo sufyaan ayaa la weydiiyey waxa uu ka aaminsan yahay maxkamaddaasi maxkamaddan waxaa lagu xukuma xeerkan ninka ilaahay kitaabkiisa waxaanan wax ku xukumahay waa gaal waxaana aaminsanahay cid kasta ee ku xutun- ku xukuntanta midkan ku xukuntanta inaysan diin islaamka haysan intaasi kadib waxa uu ka waramay sababta ay usii daysay maxkamadda dowladda federaalka oo uu ka aaminsan yahay inay kufri tahay maxkamaddu dabcan wax iisoo disa dembi ma lihi ma waxaa dembi noqon kara adiga macnaha waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a soomaaliya ayadoo laleeyahay waddanku macnaha ninkaasi wuxuu aaminsan yahay waddanku boqolkiiba boqol inuu muslim yahay waa ninka maxkamadda ay saaraya hadduu aaminsan yahay boqolkiiba boqol inuu muslim yahay see u xukumaa ama u xiraayaa nin dhahaya aan isku xukunno waxaad aaminsanay dowladda federaalka ayaa sheegtay in dadkay u ogashahay inay cabiraan ra'yigooda iyo caqiidadooda waxaa dhulka ay ka talisa lagu arkaa dad waxay doonaan oo xumaan ah ku kacaya hase ahaatee dhanka kale ma ogola in dadka cambaareeyaan dimuqraadiyadda iyo dastuurka kuna baaqaan kitaabka iyo sunnaha dad badan ayaana arrintaasi ilaa iyo hadda xabsiyada oogu jira madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa mar kale cisbitaalka ku booqday qaar ka mid ah saraakiishii imaaraadka ahaa ee lagu dhaawacay howlgal xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka fulisay magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali madaxweynaha dalka imaaraadka carabta moxamed bini zayd ayaa cisbitaal militari oo ku yaala magaalada abuudubay ku booqday saraakiishii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xiirada jenaraal gordon oo ku taala magaalada muqdisho moxamed bini zaayid ayaa cisbitaalka uu ku jiro kabtan moxamed saalim al nuceymi kaas oo soo gaaray dhaawac culus oo ilaa iyo haatan lala tacaalayo booqashada moxamed bini zaayid waxay muujinaysaa ayaa la leeyahay muhiimadda ay raggan u lahaayeen xukuumadda abudubay waxayna raggan gacanta kula jireen sharqoolada ugu waaweyn ee loo maleegayay ummadda soomaaliyeed moxamed bini zaayid ayaa dhakhaatiirta cisbitaalka wax ka weydiiyey xaaladda caafimaad ee kabtan maxamed saalim al nuceymi booqashada moxamed bini zaayid waxaa ku helinayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda abudubay kuwaasoo sawiro laga soo qaaday laga dareemayay murugo iyo tiraanyo aada u badan si kastaba ha ahaatee sagaal iyo labaatankii rajab kun afar boqol shan iyo afartanka hijiryada waafaqsan tobanka februaayo laba kun afar iyo labaatanka dagaalyahan ka tirsan guutada naftotuurayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna magacaabo mustaf mukhtaar aadan cabduraxmaan ayaa weerar ku qaaday xirada sida aadka ah ee loo ilaaliyo laguna magacaabo goordan taasoo xilligii weerarka lagu qaadayay ay joogeen saraakiil kala duwan waxaana dil iyo dhaawaca loogu geystay tobannaan saraakiil ah taliyaasha la dilay waxaa ka mid ah ninkii ugu sareeyey duulaanka imaaraadka ee soomaaliya waxaa sidoo kale intaa dheer oo lagu dilay calooshooda shaqaystayaal ka socday qaar ka mid ah dalal dhaca qaaradda afrika odayaal dhaqameed ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada salka ku haya aanooyinka qabiil ee ka socda deegaana ka tirsan gobollada qaar ee dalka cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya odayaal dhaqan oo baaq ka soo saaray dagaal beeleedyada ka socda deegaanada ka tirsan maamul goboleedyada ayaa eedeen u jeediyey siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada oo hurinaya dagaalada socda dagaal beeleedyada hadda waxay ka socdaan in ka badan lix degmo oo ka tirsan shabeellada hoose iyo baay kuwo kale waxay ka dhacayaan hiiraan iyo shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyo gobollada waqooyi galbeed iyo waqooyi bari dhammaan dagaaladan waxay ka dhacayaan meelaha ay ka arrimiyaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada odayaasha ayaa baaq u diray jifooyinka la isku adeegsanayo waxaan rabnaa baaq nabadeed inaan halkan ugu jeedino dagaalada ka socda gobollada soomaaliya hadda koonfur galbeed oo kale ilaa iyo shan lix degmaa dagaal ka socda hiiraan buu ka socdaa wuxuu ka socdaa galmudug buu ka socdaa hirshabeelluu ka socdaa marka waxaan leenahay soomaaliye soomaaliya wax yar baa ka haray iyadaa bahamba ah qabaa'ilka dagaaladoodii fadlan waxsaanag hala joojiyo madaxda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ummadan inta la isku fasaxo birta la isugu dhiibay kor laga fiirsanayo ma ahe war dadka hadday dhammaadaan wax la xukumo la heli maayo xaaraan ay ka tahay dadka xukunka rabo oo dadka iska dhammaynaya dalkii uu iib ka yahay ilaahay ka baqa qof aan dad iyo dal haysan xukun ma helaayo waxaan leenahay dagaalada hala joojiyo inay colaado ka soo cusboonaadeen meelo badan oo imika aanan tirin karayn ay ka soo cusboonaadeen colaadahaasi oo ah kuwa aan maanta aan ummadda soomaaliyeed u baahnayn iyagoo abaaro iyo dhibaatooyin iyo maxaanku idhahaa mashkelado fara badan ay waddanka ka jiraan maanta haddana inay colaado kaloo cusubi haddana ku soo biiraan arrintaasi waxaan leeyahay waa ayaandarro weyn oo usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed dagaal beeleedyo ay jilayaal ka yihiin ciidamo iyo saraakiil ka mid ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa dhacayay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo markii horeba ay qabaa'ilku dhib ku qabeen mooryaanta ayaa waxaa dhacday in xasan sheekh uu hubeeyey qaar ka mid ah jufooyinka waxaana soo batay isku dhaca isbaarooyinka iyo isku awood sheegashada munaasabad dib loogu furayay goobaha waxbarasho ee ugaarka ah haweenka ah ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee walayada islaamiga ah hiiraan maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya
dib ayaa loo bilaabay waxbarashada degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan maraakiista haweenka waxbarashada ayaa hakad ku jirtay dhammaadkii ramadaanka ilaa hadda munaasabad dib loogu furayay waxbarashada ayaa waxaa ka hadlay sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey
wainnahu la tansiilu rabbi alcaalamiin qur-aanka waxaa soo dejiyey uun ideelkii allaha maamulo ayaa soo dejiyey nasala bihi ruuxu lamiin yaa la soo degay malakuljibriil oo ruuxulamiin ah oo sayidulmalaa'ika ah ayaa samada ka keenay calaa qalbika litakuuna liman calaa qalbika litakuuna min almundiriin laabtaadan ku soo dejinnay kuwa diga saad uga mid noqoto nebiga quluubtiisaa lagu soo dejiyey sababtan inuu ummadda ugu digo qur-aanka ayaa loogu soo dejiyey nebiga barashadiisii marka waa degdegahayay si qur-aankuusan uga fakanin laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih maxaa loo ballan qaado inna calayna jamcahu wa qur'aana ha degdegin baa layidhi lisaankaada ha la degdegin annagaa laabtaada ku kulminayna qur'aanka ee faidaa qara'naahu fattabic qur'aana haddaan akhrino annaga allah oo biqiraa'ati jibriil uu kugu dul akhriyo qur-aanka raac baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankan aada aragteen ee saddex iyo labaatan sano tafsiil loo soo dejiyey haddana waa suhuulo waa sahlaya qof kastoo carabka kan qur-aanku waa u fududya barashadiisiina waa la sahlay cid barahaysa un la helo waqsi bixisaa laga rabaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qaar ka mid ah haweenka ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee walaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaa noo soo gowgowowey fasaxii bisha ramadaan waxaa haddana noo furmi madaaristeennii waxaa maanta aan halkan ku dhagaysanay maxaadaro qayim ah ee ku saabsaneed ee barashada qur-aanka kariimka iyo cilmigaba allah ayaa ku mahadsan waxbarashadeena nagu soo celiyey annagoo amni iyo maxeedoo barwaaqo ku jirno alxamdulilah ayaan leenahay haddaana gabdhaha ku dhaqan maxaafada buqa qable waxaa noo furmay maanta macaahidii iyo maraakistii ee dhammaan ee magaalada ka furaayay waxaan halkan fadhiin ugu darayaa gabdhaha walaalahii ee ku dhaqan magaalada aanan soo haleelin waxbarashadan waxaan leeyahay ilaahay ha idiin barakeeye walaalayaal waxbarashadan laga faa'iidaysanaya gabdhaha walaalihiin kala qayb qaata ilmushaarakeeye bu'a qable ayaa ka mid ah degmooyinka hiiraan ee aadka ugu horeeya tacliinta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar muddo ah socday ku qaaday fariisiin deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ay ku leeyihiin ciidamada burundi dhawaaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha dhimasho ee gaaray ciidamada burundi ee xalay lagu weeraray deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe gaadiidleyda gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay soo kordheen isbaarooyinka mubaarag cumar ayaa ka waramaya waxaa si soo taraya tacadiyaadka iyo xadgudubyada joogtada ah ee ay ciidamada dowlada federaalka kuwa maamulka hirshabeelle iyo maleeshiyaadka macawisleyda ay u geysanayaan darawallada kaxeeya gaadiidka ka shaqeeya gobolka hiiraan kuwaas oo ay ku hayaan dhibaatooyin isugu jira dil iyo dhac ciidamadan kala duwan iyo maleeshiyaadkan ayaa goob weliba dhigtay isbaaro lagu qaato lacago baad ah oo xaddhaaf ah sidoo kale waxay sheegeen gaadiidleyda in kolkii hore ay dhib ku qabeen dhaca loo geysanayo xoolahooda iminkana ayaa iskarta ku dareen dil ilaa toddoba qofood ayaa maalmihii u dambeeyey lagu dilay jidadka gobolkaas kadib markii dhac ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka kuwa hiirshabeelle iyo maleeshiyaadka macawisleyda waxay xuseen in qofkii ka biyo diida arrinkaas uu wajahayo jirdil xooggan iyo in qoriga liifkiisa lagu garaaco waa kuwan iyagoo ka waramaya dhibaatada haysata ugu yaraan shan darawal ayaa dhaawaca qaar meyd waa ilaa hadda farajeer ay ku jiraan waxaan rabnaa inaan shaqo joojin aan samayno maadaaman aan ku badbaadi waynay waddadii iyo u adeegidaankii gobolka muddo habeen eh nafihii dadkaa loo soo dhigtay dee haddii naf loo imaaday xoolo waa laga safraa naf haddii loo imaaday annaga waa sii wada wayn shaqada waa wada waynay maanta shaqo joojin aan ku dhawaaqnay toddoba qofoodaa dhimatay wixii farajeer ku jiro iyo wixii dhaawac ah iyo wixii dhintay ilaa tubanay ay dhan yihiin arrinta waa sii socon waysay xoolo waa la helaa laakiin nafihiaa loo yimid iskeeday u xirintay annagana maanta aan xirayna haddii ilaahay idmo insha allah hadda annaga waxaa noo taaganoo dhib nagu hayo intaasoo dhan ka saa'id ah ciidamo goosad ah oo dawladdu ay soo aruuriso meelihii ay u waday ka yimid oo gobolkii taagan oo habeenkii xaafadaha laamiga wadooyinka kulli u taagan waxa ay ku yimideen arrimahaas badankooda waa saas gobolka hiiraan ayaa hadda waxaa ka jira laba maamul oo mid weliba isu sheegayo inuu yahay maamulka rasmiga ah balse labadooduba dhigtay isbaarooyin lagu baado gaadiidka ciidamada dowladda federaalka kuwa hiirshabeelle iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa dhibaatooyin fara badan ku haya darawallada kaxeeya gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya waddooyinka loo maro magaalada muqdisho iyo gobollada dalka waxaa marar badan la dilay darawallada kaxeeya gaadiidka isaga kala goosha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad afartan ruux ayaa ku dhimatay dooni kula degtay xeebaha dalka jabuuti inta la xaqiijiyey soddon iyo siddeed ruux oo ay carruur ku jiraan ayaa ku naf waayey doon ay saaraayeen dad tahriibayaal ah oo kula degtay xeebaha dalka jabuuti wararka ayaana intaa ku daraya in lala yahay siddeed iyo labaatan ka mid ah toddobaatan iyo toddoba qofood oo ka mid ahaa dadkii saaraa doonta kula degtay xeebaha dalka jabuuti waa dhacdadii labaad oo nuucan ah oo laga soo wariyo xeebaha dalka jabuuti kuwaasoo dhaliyey dhimashada dad tahriibayaal ah wararkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta